بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toban iyo afraad min suurati towba qaala allahu tacaalaa wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadahaa iyaah falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilahi tabara'a minh ina ibraahiima laawaahun xaliim qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiih haddii markaa la yidhaahdo sootii nebi ibraahim lahayo inuu uu istikfaar dalbay aabbihi tii baa laga hadlayaado nebi ibraahim wuxuu ku xambaaray istikfaar dalabkaas ayaa la caddaynaya aazar markuu istikfaar dalbayay wamaa kaana muusan ahaanin istikfaaru ibraahiima nabiyullaahi ibraahim istikfaarkiisu liabiihi aabbihii uu istikfaar dalbay ilaa can mawcidatin mawcido xaggeed mooyaane yabo taasoo wacadahaa uu yaboohay haa mawcidadaba ibraahim iyaahu aabbihiisna uu yaboohay ballanqaad uu qaaday nebi ibraahim inuu u istikfaar dalbo aabbihiis ayay tani ahayd wey oo muxuu ahaa ballanqaadkaasi saastakfiru laka rabbii waan kuu istikfaar dalbaya aabbu rabbigay baan istikfaar kuu weydiinaya suuratu maryam waa intuusan ogaanin inuu sidaan ku dhiman doono gaalnimadan iyo shirkigan falamaa tabayana markay u caddaatay nb lahu nebi ibraahim annahu aabihiis caduwun lilaahi inuu yahay cadow oo lilaahi cadow ah tabara'a minhu waa ka beri noqo waa iska waa dhinac bannaanku ka istaag gaalnimo inuu daa'imay markuu ogaaday aabbihii kulli ahaan waa uga beri noqdo istikfaar dalabkii waa ka joojiyey nebi ibraahim wax kaloo ku xambaaray baa jira istikfaar dalabkan nin wuxuu ahaa raxmad badan oo sabir badan ilaahay baa wuxuu yidhi ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim la awaahun weeyaan mitaah badan kaasoo xaliimun oo sabir badan awaah mid khaashica awaaha waxa weeyaan kaiiru ta'awuh raxmad badan qalbi jilicsan xaliim dulqaad badan waa maxay sabir badan dhibaatooyinka iyo waxa soo gaaraya us dulqaad badan saas weeye baa layidhi nabiyullaahi ibraahim arrintaasna way keenaysa ina ibraahim waa nabiyullaahi ibraahim la awaah ina ibraahim awaahaas waxay ka dhigan tahay taahbadnaantaas raxmadda qalbigiisa ku jira alkhaashicu lmutadaric baa la yidhaha qofka khaashicaada iska tadarucsan ayaa la yidhaahdaa xaliimnimaduna waa kaiiru lxilmi weeyaan dhibaatada qofka ku sabra weeye wixii loo geysto iska dhaafa nebi ibraahim oo kaas waxyaalaha ku sabra waxaa ka mid ahaa aabihii markuu yidhi lain lam tantahi la arjumannaka ba yidhi haddaadan ka joogsan waxaa wado dhagax baan kugu rajiminaya marka nebi ibraahim sidaasaa ka keentay cid hadda ku daynayso dhahaysa nebi ibraahimba aabbihiisoo gaalow arrintaas u sameeyey ee qof gaal aha loo istikfaar dalbo ma jidho oo la ogol yahay taasi wataa waa la sheegay arrintaas wixii ay ku timid baa la sheegay inuu aabbihi iimaan yeelan doono iska rajaynayey ducadaiyo istikfaarta u wada markii dambena sidaasuu ku dhintay rajihii waa go-a wamaa kaana allahu ilaahay muusan ahaanin liyudilla mid ku baadinimo xukmi xukmaya liyudilla wamaa kaana allahu liyudilla qowma mid baadiyeyn xukumaya mid ku baadiyeyn xukumaya ilaahay muusan ahaanin qowman qoom bacda id hadaahum intuu hanuuniyey ka bacdi xataa yubayina lahum ilaa uu u caddeeya ilaahay maa yattaquun waxay ka dhowrsanayaan iska ilaalinayaan ina allaha ilaahayna bikulli shayin caliim weeye aayaddan waxay kusoo degtay baa layidhi waxaa jiray qolo muslimiinta ka mid ah waalidiintoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii oo mushrikiin oo gaalo ah bay u istikfaar dalbi jireen hadhow bay baqeenoo waxay dhaheen war waa innagii howlahaa galnaye amaa innaguna layna haystaa ciqaab mudanna markaasaa layidhi wamaa kaana allahu ilaahay muusan ahaanin liyudilla qowman qowm mid ku baadinimo xukumaya bacda id hadaahum intuu iyaga iimaan ku hanuuniyey dabadeed xataa yubayina lahum ilaa uu u caddeeyo maa yattaquun ilaa la dhaho waxaa iska ilaaliya marka awal lama dhihin iska ilaaliya ha u istikfaar dalbinina waalidiintiinni iyo kuwii gaaladaha markaa ma soo degin lama dhihin marka ilaa loo caddeeyo waxay iska ilaalinayaan waxba looma haysto markii loo caddeeyey ka bacdi weeye waxay ka dheeraanayaan waa in loo caddeeyo nahyigu waa inuu soo gaaro ina allaha ilaahayna bikulli shayin shay dhammaanta caliim ilahay mid ku ogaal badan wey waxaa ilaahay ku ogaal badan yahay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu og yahay kuwa mutaystay hanuunka iyo hidaayada iyo kuwa idlaalka iyo baadinimada qaatay ee u waajibtay ina allaha lahu mulku samaawaati waalard ina allaha ilaahay lahu ilaahay waxaa u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo waalardi ardooyinka mulkigooda ardooyinka iyo samaawaadka haddii la sheegay iyo wax kasta oo ku dhex jira ilaahay bay addoommo u yihiin yuxyii ilaahay waa nooleeyaa wa yumiitu ilaahay waa dilaa waxay ka dhigan tahay kuwaas dadka u istikfaar dalbayey ehelkooda iyo qoyskooda qofku haddii maalan qoyskiisii iyo dadkiisii noqdaan dad diinta islaamka ka fog oo gaalo ah ma wuxuu dhahayaa beeshaydii iyo dadkaygii ka dhex bixi maayo mise waa inuu iskaga tago mar hadday xaqa ka fog yihiin iyo diinul islaamka waa inuu iskaga baxo iskaga tago oo marka hadda xaggee ku noolaanaya qofka dadkiisi iyo tolkiis ka dhex baxay oo iyaga yaa leh tolka isagu ma laha ilaahay baa isagana leh koonkao dhanna ilaahay baa leh aayaddaana la daba dhiga u fiirso usluubka waxa weeyaan ina allaha ilaahay lahu isaga waxa u ahaaday mulku samaawaati walard cirar iyo dhulalba mulkigood yuxyii ilaahay waa nooleeyaa wayumiitu waa dilaa wamaa lakum idinka idinma ahaanin dadow min duuni illaahi ilaahay sokadiisa min weliyin weliyun bay ka dhigantay mid weli ah walaa nasiirin nasiirun mid nasiirana idinma ahan mid weli ah iyo mid idiin nusreeya midna idinma ahani wey si kastoo ay dadka idinku dhowaadaan mar hadday gaalo noqdeen dabaddaa kala joogtaan wey ka beri noqda wey taasna saasaa loo bayaanay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqee laqad taaba allaahu laqad xaqiiqee taaba allaahu ilaahay waa ka toobad aqbala cala annabiyi nebiga toobadiisii macnaha buu u daa'imiyey ama maahee nebigu idankoo u fasaxay kuwa munaafiqiina inay haraan markay u cududaarteen oo la yidhi cafallaahu canka lima adinta lahum maxaa ugu ogolaatay arrinkaas isaga ah waxa weeyaan ilaahay nebiga waa ka toobad aqbala cala annabiy waalmuhaajiriina muhaajiriinna waa ka toobad aqbala walansaari ansaarna ilaahay waa ka toobad aqbal wixii muhaajiriin ka dhacay iyo wixii ansaar ka dhacay oo simbirirxa ah qaswadii la dhihi jiray tabuuk ilaahay waa ka toobad aqbalay kuwii jihaadka ka cuslaaday kuwii waxyaalo kala sameeyey muhaajiriina iyo ansaar dadka mu'miniinta iyagana waa la saamaxay wey dadkaa noqday ee ka haray qaswatu tabuuk ama wax ay ka dhaceen way toobad keeneen ilaahayna waa ka aqbala waxaa la yidhi maa min mu'minin ilaa wahuwa muxtaajun ila atawbati walistikfaar qof mu'mina ma jiro ilaa wuxuu u baahan yahay towbad noqosho iyo istikfaar xata اnebi wlmuhaaji xata الnebiyu wاlmuhaajiruuna walansaar laqad taaba allahu cala الnebiy wاlmuhaajiriina walansaar aladiina kuwaasoo muhaajiriinta iyo ansaartaasoo ittabacuu raacahu nebiga fii saacati alcusrati culayska iyo dhibaatada iyo mashaqada saacaddeeda saacad waa wakti wakhtigeeda raacay dhib badan baa jiray sahay la-aan baa jidhay kulaylku waa darnaa ciriiri badan baa jiray kuwaa noocaasa ilaahay waa ka toobad aqbal sayid cumar baa wuxuu yidhi radia allaahu canhu nebigaan raacnay calayhi salaatu wasalaam tabuukaan u raacnay kulaylku waa darnaa meel baan degnay oon baana qabsaday ilaa aanan isniri meeshaa ku nafbaxaysaanoo naftu idinkaga dhacaysaa waxaa dhacaysa buu yidhi nin ragga ka mid ah saxaabada ah geelaan wadanay oo awalna tobankii ninbaa hal neef isla raacaysay ninba mar hashaas maaragtay ku nasanayaayoo raacaya ama fuulaya gaadiid u noqonaysa gaadiidku waa yaraa markaasaa oonkii markuu tirada ka badatay ninbaa neefkii geelaha gowracaya fa yacsir farfah karshiga mataqan meesha uusku ku jiro meeshaasaa la majuujinaya waa caloosh neefka markaasaa usmiir baa la yidhaa waxaa laga miiraybaa hunguriga lagu qoysanaya la cabaya wax kale oo qoyaana iyo wax biyaa lama hayo diinta aan dhibeerada ku akhrisanayno dhibaataday u soo mareen nebiga iyo saxaabadu waa nuqdo ka mida midaani waxaa dhacaysa xabad timir ah in dhowr nin isku mara isku maraan mid baa afka gelinaya markuu dhadhan yaroo macaan ka helo afka ka soo saaraya midka labaad buu u dhiibaya ilaa naftoodana waa dad wax isku dooraya midka saddexaad buu u dhiibaya midka afraad buu u dhiibaya geeli intaasoo qofbaa halkii neef ka dhexeeya hawsha halkaasi ah ka hore halkaa maraysa abubakr sidiiq baa yimid nebigu u yimid ilaahay haddaa baridi waa ku aqbalaaye nebi allow ilaahay bari ilaahay noo bari saa nebigu wuxuu yidhi tuxibu daalika haddaba saasaa jecesha adugu nebiga sabirkiisaa tiro badanoo qoladan soo cabat markaasu wuxuu yidhi haa nacam nebigu laba gacanoodba kor u qaaday labadii gacnoodba maba soo dejinba ducadii kama soo dejin ilaa cirkii roob ilaahay ka keenay markaasay waxalaal wixii weel ay wateen buuxsadeen markaasaa meesha caskartu iyo ciidanku deganaa baan fiirfiirinay dhinacyadii falam najidhaa jaawasat ilcaskar inta ciidanku deganaa hal dhibican ma dhaafin intay deganaayeen keliya baa loo buuxshay roobkuna dhinac kale kama jiro sidaas bay arrintaani u dhacday fii saacati alcusrati min bacdi maa shay gadaalki kaada uu sigay min bacdi maa shay dabadi kaada uu ahaaday shaanigu yasiiqu kaadada isifkeeda ashaani ka dhigto yasiiqu inuu iisho quluubu fariiqin koox qalbiyaasheed oo minhum ka mida intay u dhowaatay shaanigu u dhowaaday yasiiqu quluubu fariiqin minhum koox ka mida qalbiyaashooda inay iishaan oo xaqa ka iishaan oo shaki ku dhaco waxba la waayo haddaan xaq ku sugannahay maxay tahay waxaan oo dhibaato ah war ma iska harnaa war ma noqonnaa war nebiga maka maka baxnaa ciidanka intii qaarkood qalbigooda inay isha u dhowaatay shanigu ya bay ahay uma intaa ka bacdi taaba calayhim ilahay waa ka toobad aqbal innahu ilaahay bihim iyaga ra-uufun ilaahay midu turid badan weeye raxiimu naxariisasha badan raufun ra-uufun raxiim ilaahay weeyaan wa cala alaaati saddexdiina ilaahay waa ka toobad aqbale laqad taaba allah cala alnabiy wlmuhaajiriina walansaari wa cala alaaati saddexdii halkaa ku cadaf ilaahay waa ka toobad aqbal aladiina saddexdaasoo khullifuu la gadaal mariyey la dib dhigay toobad aqbalkooda qullifuu dagaalkii laga gadaal mariyey waa lagu fasiraa laakiin waa laga xoog badan yahay sababtoo ah saxaabigan saddexdan nin ka mid ah isagaaba fasiraya aayadda ka haridda aan dagaalka ka harnay maaha ee khullifuudu waxa weeye buu yidhi toobadkeenkanagii baa la dibdhigay dadkii kale markay toobad keeneen oo laga aqbalay oo qaar usuwaanooyinka isku xidheen sida abulubaaba oo kale rawdada hadda usuwaanada dhexdeeda ka mudan waxa weeyaan laga toobad aqbalay de kuwan waakharuuna murjowna limrillaahi waa inaka soo marayn kuwan marka saddex nin bay ahaayeen kacab binu maalik qabyaagii weynaa oo saxaabada nebiga difaaci jiray wey waa nin waa ansaari hilaal iyo muraara hilaalkaasna ninkii aayaadkan licaanka ku yimaadeen aayaat licaan iyo muraara marka kacab binu maalig iyo muraarat bnu rabiic iyo hilaal binu umaya saddexdaa nin weeyaan bukhaari iyo muslimku qisada waa wariyaan de arrintan markaa rabtay inaa ogaatay bukhaarigu baab dhan buu qorta waa inaa daa akhrisataa la socotaa baabu xadiidi kacb binu maalik iyo waqowlillaahi wacla alaaثati aladiina khullifuu xadiid iska dheeraaday iyo arrimo waaweyn saddexdaasna waa laga toobad aqbal xataa idaa daaqat idaadaas ilaya tawkiid iyo ziyaadaha ka dhigto xataa daaqat oo kale ka dhiganta xataa idaa daaqat xataana bimacnaa ilaa xataa daaqat xataa idaa daaqat xataa daaqat ilaa ay ka ciriirinaatay calayhim dushooda alardu ardadii kaga ciriiri noqotay bimaa raxubat maca sacatihaa wa ruxbihaa wuscigeeda iyo waasac ahaansheeda lala qabo dhulkiibaa ciriiri ku noqday oo wadaaqada ciriiriyantay calayhim dushooda anfusuhum nafafyaalkoodii ilaa qofku markuu dhulku ku ciriiriyamo waaba dhahan soomaalidu meel aan ka baxaan waayo dhulkiiba igu ciriiri noqday ya wadaaqad calayhim anfusuhum taasina waa mid waxaa ciriiriga keenay waxaa la yidhi lalama hadli karo lama salaami karo markii dambena waxa la yidhi xataa dumarkooda ha laga kaxeeyo xaasaskoodu lama joogi karaan konton hameen bay sida ahaayeen hal la gooye baa la yidhi go-doomin qofka ugu dhow hadduu midkood inta u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo lagama qaadaya salaamta oo wadaaqaday ciriiriyanta calayhim dushooda anfusuhum oo wadannuu ay yaqiiniyeen anhu shaniye shaaniyadii laa malja-a magangal inuusan jirin min allaahi ilaahay xaggii laga magangalo ilaa ilayh ilaahay meel laga looga magangalo ma jiro illaa isaga in la magangalo mooyaane min allaahi ilaa ilayhi wey mogta allaa malja-a inaan makaanu badbaadiya magangal jirin min allaahi ilaahay looga badbaado looga magangalo ilaa ilayhi isaga xaggiisa in loo caramayo fafiruu ilahi wey uma intaa ka bacdi taaba calayhim ilaahay waa ka toobad aqbal liyatuubuu inay toobad keenaan ina allaha ilaahayna huwa ilaahay atawaabu weeyaan ilaahay toobad aqbaliduu badan weeyo almubaaliq fii qabuuli towba allah towbadda aqbalideeda ku xeel dheeraansho badan wey dembiyadu haba bateen hadday rabaan alraxiimu ilaahay subxaanahu wa tacaala mid turitaan badan wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo itaquu llaha ilaahay ka yaaba meelo badan baa qur-aanka lagu yiri wakunuu ahaaba maca asaadiqiina kuwa runta sheegaya maco asaadiqiin waxaa weeyaan kuwa iimaankooda ka run sheegaya kuwa runta sheegaya caqiidada ka run sheegaya saxda ah daacadda ah kuwaa macooda ahaaba ahla asidqi walyaqiin baa la yidhahda waxaa aayadda laga qaatay baa la yidhi in ijmaacu uu yahay daliil weliba xoog badan adilat muslimiin maca asaadiqiin culimmada muslimiinta aimada macooda wa kunuu maca asaadiqiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa kaana uma ahaanin maa saxa wala staqaama ma toosna mana ansaxayso mana suubana uma ahaanin liahli اlmadiinati madiina ehelkeeda madiinaة اlmunawara iyo waman duul xowlahum hareerahoodaayoo min alacraab reer baadi ah madiine dadka jooga iyo dadka dhinacyadeeda degan laa'iqu ma aha mana toosna saxna ma aha an yatakhallafuu inay ka gadaal maraan can rasuuli illaahi rasuulkii ilaahay xaggiisa sala allahu calayhi wasalam waa canan xataa kuwa miyiga degan nebigiiu dagaal u baxay in magaaladii raggii joogo oo baadiyihii joogaan dow maaha ma toosna ta halkaasaa la dhig walaa yarqabuu inay jeclaadaanna iyana ma ansaxaysoo ma toosna bianfusihim naftooda inay ka jeclaadaan can nafsihi nebi moxamed naftiisa calayhi salaatu wasalaam naftooda inay jeclaadaan oo iyada ilaaliyaan isdhahaan dagaal ha aadin safar dheer ha gelin qorax ha arkin mashaqo ha la kulmin nebigiiyo baxayo intaa wada maraya inay naftooda ka jeclaadaan can nafsi oo naftoodibay dhibaatada iyo makaarihda la nacayaan nebigana la nicmayaan ee maxaa la rabay naftooda inay ku furtaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhib iyo dheef markasta wixii jiraba nebiga raaca weeyaan taasna halkaasaa la dhig walaa yarqabuu nasafigu muxuu yidhi walaa yarqabuu bianfusihim walaa an yadannuu yaa inay bakaylaan taasna ma ah dow ma ah bianfusihim nafafyaalkooda can nafsihi nebi maxamed xag naftiisa kala bakhaylaan waa inay ku bixiyaan taasna halkaasaa la dhig waxaa la tilmaamaa walaa yarqabuu bianfusihim walaa yarqabuu can nafsi haddaa soo hormarsi naftiisa xaggeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo raqibada haddii baa iyo fi iyo markaas jacaylkaasa lagu fasa lakiin can hadday tahay nicitaan raqibuu can nafsihi inay nebiga naftiisii kaadaan oo nacaan bisababi bianfusihim bisababi anfusihim ba sababiye ah naftooda darteed inay iyagu badbaadaan darteed ama walaa yarqabuu inay jeclaadaan bianfusihim can nafsi ay ka jeclaadaan nebiga naftiisa calayhi salaatu wasalaam taasna ma toosna dow maaha daalika arrinkaas oo kee ah hadda arrinku daalikada ishaarada nahyigaa la diiday laga reebay inay haraan oo dib dhacaan haritaankaa laga nahiyey biannahum bisababi annahum buu ahaado iyaga laa yusiibuhum marka daalika waxaa kaloo ula celin kadhaa reebiddaa laga nahiyey inay haraan iyo wujuubulmutaabaca nebi moxamed inay raacaan inay waajib taha lagu daydo calayhi salaatu wasalaam biannahum buu ahda bisababi annahum iyagu laa yusiibuhum iyaga asiibi maayo lama-un oon walaa nasabun daal walaa maqmasatun gaajo fii sabiili illaahi ilaahay wadadiisa waa saddex arrimood laba kalaa soo socota walaa yada-uuna ku joogsan mayaanoo mari mayaan maka mowdican makaanu joogsi lugahooda iyo fardahooda qoobabkooda dhul la mari mayaan mowdicaasoo yaqiidu caragelinaya alkufaara gaalada yaqiidulkufaara gaalada caragelinaya meeshaas ay iyagu mareen iyo fardahoodu waa afar walaa yanaaluuna gaari mayaan min caduwin cadow naylan gaari cadow wax gaarsiin mayaan dil iyo qafaalasho iyo jebin la jebiyey wax yar iyo wax badan waxay doonta ha noqotee shanta arrimood mid ka mid a ilaa haddii intaa mid ka mid a dhacdo kutiba lahum waa loo qorin lahum iyaga bihi kaas baa loo qorin bihi bisababihi waxaa loo qorayaa camalun saalixun camal saalixa loo qoraya kaa sababkiisa iyo madkuurkaa darteed camal saalixa loo qoraya ajar baa intaasoo dhan loo qoraya oonkii asiibay daalkii asiibay gaajadii ku dhacday cadow waxay gaarsiiyeen wax kasta camalun saalix baa loo qoraya ilahay buu ugu dhawaaday in allaha ilaahayna laa yudiicu ilaahay ma dayico ajra almuxsiniin kuwa muxsiniinta ajarkooda iyo abaalkooda ajra manaxsana camala wey ilahay ma dayaco walaa yunfiquuna nafaqayn mayaan oo bixin maayaan nafaqata nafaqo bixin mayaan nafaqadaasoo saqiiratan yar walaa kabiiratan mid weynna bixin mayaan xabad timira iyo wixii ka sarreeya bixin mayaan oo waddada ilaahay ku bixin mayaan walaa yaqdacuuna goyn mayaan waadiyan tog jari maayaan sii socod ama soo socod ilaa hadday arrimaha mid ka mida sameeyaan kutiba waa la qorayaa lahum iyaga ayaa loo qorahayaa ajarkaasaa loo qorahayaa maxaa loogu qorayaa liyejziyahum allahu ilaahay inuu jazeeyo abaalmariyo axsana maa shaykii ugu wanaag badnaa kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camalfala axsan waxay sameeyeen kan u wanaagsan wey axsan maa camilu wey waxay camal faleen kii ugu wanaagga badnaa wey taas baa loo qoraya oo lagu abaalmarinaya macnaha weeyaan taas baa la siinaya darsigan intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab